أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء وإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم waxaan soo marnay ilaahay subxaana wa tacaala inuu soo dejiyey suurad suuratun anzalnaaha wa faradnaaha axkaamta la faral yeelay ee la soo dejiyey waxaa ka mid ahayd qofkii zaaniga ahaa iyo qofkii kale ee zaaniyadda ahayd in maaragtay la karbaasho oo boqol jeeda lagu dhufto haddaanay guur soo marin waa markii markhaatiyaashii afarta ahaa ay ku caddaadaan ama ay qirtaan kuwii iyagu guur hore soo maray oo shuruuddiisa lahoo muxsanka ana waaba la dilayaa waa la rajminayaa waxaygana aayaduhu soo sheegeen suuraddu soo sheegtay dadkii qadafka sameeyey iyagoo afar markhaati haysan dadka muxsiniinta iyo muxsanaadka qadfay iyana siddeetan karbaasha in lagu dhufanayo shuruuddeeda marka la helo waxaayana la soo sheegay aswaajta isqaba haddii ninkii uu ku arko reerkiisii xumaan afartii markhaatina aanu helayn sidaana ku aamusi karayn inuu maaragtay dhaarto oo afar jeer ku dhaarto ilaa shan jeerba dhaarto oo ku dhaarto inuu ru sheegayo waxa uu sheegay ee arkay markaa sidaa daraaddeed iyadiina la rajminayo haddii ay iyaduna maaragtay markaa iskaga difaacdo shan dhaarood oo iyana ay tidhaahdo waa benti markaa labadii waa kala tegayaan dibna isu guursan maayaan wax kaloo isu hayaana ma jiraan markaa munaasabadaas ayay weli sii socoto oo munaasabaadkii muslimiinta halka markaa qisada maaragtay qiso caan ahoo la yidhaahdo xadiisulifki ayay suuraddu sheegaysaa qisada khulaasadeedana waxa weeyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u baxay ghaswo dagaal dagaaladii u qaadi jiray ka mid a oo sanadkii lixaad ama sanadkii shanaad qaswat lmuraysiic baa la yidhaahdaa ama qaswatu bani lmustaliq sanadkii lixaad bay ahayd hijriyada ama sanadkii shanaad bukhaari waxaa ku dhacay oo ku timi inuu yidhi sanadka afraad oo muusa ibnu cuqba ayaa siiradiisa ku sheegay sanadka afraad laakiin sidaa waxaa caddaynaya maaragtay ibnu xajar shaarixa bukhaariga ayaa caddaynaya oo le waa sabqu qalam imaamka bukhaariga ka dhacday sida siirada muusa ibnu cuqba ku taalla waxa weeyaan sanadkii shanaad labadaasaa laisku khilaafsan yahay waxaana loo badan yahay oo aktar ulculamaa ay ku sugan yihiin inay sanadkii lixaad ahayd qaswadaasi marka sidii nebiga calayhi salaatu wasalaam caadadiisa ahayd waxa uu la bixi la raacda had iyo jeer xaaskiisa mid ka mid ah marka waana u qori tuuraa qori tuurkaas ayuu ku kala xukumaayoo tii qori tuurka usoo baxo ayaa raaci jirtay caasho ayuu markan usoo baxay nebigu dagaalkiisii calayhi salaatu wasalaam markuu ka soo faaruqay oo uu soo noqday habeen waxa uu degay meel buu ku baryey subaxdii markii la guuraayey ayay caa'ishi baxday radia allaahu canha oo waxay u baxday dibadda oo ay kor tagtay waadna garanaysaanoo ciidan dhan baa laga gudbayaayoo geesh dhan oo meel degay oo waa ay fogaatay markay soo noqoto meeshay deganeed ku soo noqotayna kuul ay sidatay oo qaaliya bay weyday oo lagu maga la yidhi waa min jazci dhafaar dhafaari waa magaalooyinkii magaranaysaa yaman bay ku taalayoo muluukulximyariyiin nimankii reer ximyar magaaladii ay boqortooyadoodu joogtay ay wax ka xukumi jireen weeyaan markaa kuul qaaliho halkaa lagu sameeyo ayay markaa ay weyday oo ay ka taabatay maaragtay laabteeda oo ay weyday dib bay u noqotay markay soo heshayna meeshii lagaba guuray oo beri hore wax yeedha iyo wax yuuqa wax yeedha laa daaciya fiiha walaa mujiib ayay ku soo noqotay dabeedna meeshii ay markaa oo hawdaj waxaa la yidhaahdo oo gurada awrka reermiiga yaqaana ee awrka guradiisa awrka gurgurshaaga guradiisa oo kale ayaa loo samayn jiray gabdhaha dumarku ama ha yaraadeen ama ha weynaadeen ka qofka dumarka ahay intay maaragtay gasho oo seexato sida sariirta isaga seexato yaa inta laba nin ama afar nin qaadaaba awrka dusha laga saari jiray gabdhaha marka nimankan carbeed waa niman sharaf miidhana bay ahaayeen sideenna waxa weeyaan reerka rar iyo dhaami iyo kaxay iyo islaan qaawano meel iskii horday soo mudhmudhle waxaa shaqa afrikaan weeyaan waxaas marka nimanku niman sharaf le bay ahaayeen oo jaahiliye islaamba dumarka maaragtay maynan lugaysiin jirin dadka addoommada iyo wax noocaasa mooyaane dadka maaragtay meel ka dhashay oo sharaf leho carbeed muhabacad iyo mid guriga joogtay mid hawdaj ku jirtay ahaan jireen marka hawdajkii ayay nimankii qaadeen waxay moodeen caaisha inay ku jirto aana gabadh yar oo fudud oo dhowriyo toban jir ah hilibna aan lahayn mabay dareemin inay markaa ku jirtay in kale awrkii bay hawdajkeedii dusha ka saareen ciidankiina saasu ku dhaqaaqay markay soo noqotayna meeshii ay cid ku ogeyd uunbay fadhiisatay halkii ay maaragtay ay deganayd taasna culimmadu waxay idhahdeen waa caqligeeda caqli badnaanteeda oo sayido aad iyo aad madax uha caqli badan bay ahayd maxaa yeelay haddii aad rafiiq la socoto oo aad isweydaan meeshii oo aad isleedahay isleedahay waa ku soo doonayaan waa inaad meeshii sii fadhiisato inaad xaggaa mar u ordo xaggaan mar ordo marna xaggaa u dhaqaaqdo maaha kala lunte marka dadka xajka iyo iyo dadka xujaajta iyo raacabay yaa yaqaano waxa weeyaan waa ku dawaqaysaa qof kasta hadduu isleeyahay waa lagu soo raadinayaa meeshiisii buu istaagayaa dabadeedna saa usoo socotaa baad helaysa meesheeda bay istaagtay xoogaa markaa waa gabadh yaroo waa iska lulmooto waa seexatay saxaabiga la yidhaahdo safaan ibnu mucadal oo saxaabadii sharafta badnayd ee geesiyaalka ahayda oo had iyo jeer caado u lahaa isagu ciidanka dabadiisa inuu dego meel ciidanka ka dambaysa habeenkii inuu dego wixii meelaha soo socda ee raacda ah ee ciidanka daba jooga iyo uu dilo ama ka digo isla markaana wixii meelaha ku habsaamee ku hadha uu maaragtay soo tabantaabiyo ayaa meeshii ciidanka ku guuray soo maray caaisho oo meel markaa jiifta buu arkay inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun buu yidhi istirjaaceedaas istirjaaca uu istirjaacsanayay unbaa iyana maaragtay ku garatay isna waa gartay dabadeedna hawdajkii awrkiibuu maaragtay uu soo korsiiyey o soo kaxayey ciidankiibuu markaa oo meel deganon madiimana gelin buu la soo maray oo meel ku hadhi hadhimaysanaya halkaasaa marka bela ka dhacday dadkii munaafiqiinta ahaa ayaa markiiba calaamadiyo yidhi awrkaa caaishaa lagu wadaayo maa najaa minha wamaa najad minhu ma kala nabadgelin isna kama nabadgelin iyana kama nabadgelin munaafiqii ugu weynaa oo cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluul la yidhaahdo oo waladii tawallaa kibrahu minhum lahu cadaabun cadiim aayadda ina odhan doonto kaasaa waxaa maleegay dad kale oo muslimiin ah iyo dad munaafiqiin ahna waa raaceen waa ku dagmeen munaafiqiintu de waa ujeeddadooda muslimiintuna waa ku dagmeenoo iska magaranaysaa xoogaa waa iska raaceen munaafiqiintuna ogaan bayba diinta maaragtay markay arkeen diinta inay faaftay oo aanay xoog waxba kaga qaadi karaynin ayay dicaayaad iyo maaragtay dhibaato ahlbeytkii nebiga alayh isalaatu wasalaam iyo nebigii iyo abubakar iyo inay ma garanaysaa dhibaateeyaan ayay markaa ay bilaabeen sidaasay markaa markiiba dicaayad iyo maaragtay iyo aflagaado iyo waxa ay faafiyeen caaisha waxba kama oga markay gurigii tagtana waa ay xanuunsatay xumad baa ku dhacday bil bay iska xanuunsanaysay xoogaha uun waxay dareemi jirtay nebiga calayh isalaatu wasalaam oo sidii uu ahaan jiray aanuu yar ahaynoo yani marka uu maaragtay tamriidka ama uu maaragtay xanuunkeedii aan naxariistii badnaa aysan ka dareemaynin markii dambena waxay ka idan qaadatay guriga hooyadeed inay tagto iyo aabbaheed oo kusii maaragtay intay xanuunsanayso ay u wareegto akhiiran mar dambe unbay ogaatay oo ay gabadh dibadda isu raaceen oo mustax mistax ibnu uthaasa islaantii dhashay ayay ka ogaatay oy tii tacisa misdaxun ninka mistax baa hoogay maxaad u maagaysaas ninkaas waa nin wanaagsanoo limaada tasubiina rajulan shahida badran oo nin maaragtay rag ah oo saxaabiya wanaagsan oo bederna ka qayb galay oo muhaajirna ah maxaad u maagaysaa bisa maa qulti bay ku tidhi markaasay tihi wuxuu sameeyey ma ogide waxbuu sameeyo dee halkaas sheekadii ka ogaad qisadu waa iska dheertaho iyadaaba xadiidulifki haddaynu akrino maalinla naga qaadanayse aayadaha markaa ilaahay subxaana wa tacaala markii dambe nebigana calayh isalaatu wasalaam waa uu hadlay oo waxa uu yidhi dadka waxaa faafiyaya iga cudurdaaraya ee reerkaygii dhibay ee wax ku sheegay anigu bele kuma ogi dadkii xogogaalka ahaa ee aan waraystayna hadday tahay dangalooyinkii sida zaynab bintu jaxsh hadday tahay addoonteedii sida bariira hadday tahay dadkii kale xogogaalka ahaa ee aalbeydkaha guriga ku dhadhowaa cid waliba khayr bay ka sheegtay cid wax shaki ah ka muujisay mayen jirin munaafiqiinta mooyaane markaa reerkaygii waa lay dhibay ayaa iga cudurdaaraya dabadeedna saxaabadii xoogaa waa kii maaragtay sacd ibnu mucaad yidhi rasuul allah yaa rasuul allah hadduu annaga yahayna annaga yahayna annagaa kaa qabanayna hadduu qoladan walaalaha iyo reer khasraj yahayna waadna amraysaayo annagaa maaratay isagana soo qabanayna marka waa kii xoogaa isnaha sacd ibnu cubaadadna yar xanaaqay nin wanaagsan oo saalixa buu ahaa laakiin dee waa kale qalbi waa kale jibil marka xoogaa fidna ayay ayay arrintan sababi gaadhay oo saxaabadii baaba maaragtay isku dhici gaadhay taas ayaa marka ilaahay aayadahan ka soo dejiyey oo tobanka hore aayadood waxay si toosa ugu saabsan yihiin caaisha radi allahu canha iyo iyo xaadiadeeda ilaa sideed kalena waa un qisadun bay la xidhiir la leeyihiin siddeed iyo tobanka aayadood baa masilada ka hadli doona qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina aladiina kuwii jaa-uu la yimi ama keenay bilifki been abuuradka kuwii keenay oo waxaan soo been abuurtay cusbatun jamaaco weeyaan koox weeyaan af soomaaliga guruub weeyaan guruubkaas oo minkum idinka idin ka mid ah oo muslimiin iyo mu'miniin iyo munaafiqiinba leh munaafiqiintiina daahirkii bay muslimiinta kaga mid yihiin kuwaas soo been abuurtay koox oo minkum idinka idinka mida weeyaan laa taxsabuuhu ha ku malaynina sharan shar ha ku malaynina ifkiga laa taxsabuu ha malaynina nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo aalabeytkiisa iyo abubakar iyo beytkiisa aalabeytkiisa iyo muslimiintoo dhan baa ha ku malaynina laa taxsabuu ha ku malaynina hu ifkiga sharan shar ha ku malaynina sharka oo lakum idinka idin sugan shar inuu idin yaha ku malaynina bal inuu shayr noqdo iska daayo huwa isagu khayrun khayr weeyaan waa khayr khayrka oo lakum idinka idin sugan caaqibadiisa iyo cidhibtiisa dambe ayaa khayr ku dhammaanaysa oo imtixaanka ilaahay subxaana wa tacaala khayr ayuu ka dhigay oo muslimiinta rifcaya u tahay likulli imri'in mid la arko oo minhum ka mida cusbada maa ey aladii kiibaa u sugnaaday likulli imri'in mid la arko ayuu u sugnaaday oo minhum cusbada ka mid ah maa ey aladii kiibaa u sugnaaday iktasaba u kasbaday oo ka shaqaystay arrintan ka shaqaystay oo min alifmi dembi ah mid waliba mid inbuu ku leeyahay ma wada sinna qaar waa faafinayeen oo waa soo ururinayeen oo waa tarwiijinayeen qaarna madaxay u ruxayeen oo madaxa yaro gundhinayeen qaar waa yaro qosqoslayeen qaarna dee waa yaro jiiminayeen qaar waa ku dagmeen markaa waa maraatib bay iyaga laftoodu kale yihiinoo isku wada mid maaha sidaa daraaddeed isku wada dembina maaha likulli imri'in mid la arko waxaa u sugnaaday oo minhum cusbadii ka mida maktasaba jazaa'a maktasaba maada mawsuulana waad ka dhigi kartaa ay alladii iktasabahu masderiyana waad ka dhigi kartaa ay iktisaabahu wixii uu maaragtay iktisaabuhu wixii uu kasbaday ee uu ka shaqaystay ayaa magaranaysaa u sugnaaday oo min alimi ah kasabka xagga maaragtay jawaarixdana waa ka dhacaa shaqadu quluubtana waa ka dhacaa laa yuaakhidukum allahu bilagwi fi laa yu'aakhidkum allahu billagwi fii aymaanikum walaakin yu'aakhidukum bima kasabat quluubukum waa ka ilaahay kasabat quluubukum markaa qalbigana waxbaa laga kasbadaa jawaarixdana waxbaa laga kasbadaa waladii kii haddaba tawallaa maamulay ama tawaliyey kibrahu weynankiis ifkigaa weynankiisa mucdamkiisa iyo badidiisa mid baa maamulaya oo dabada ka waday oo minhum cusbada ka tirsan kooxda ka tirsan lahu isaga ayay u sugnaatay cadaabun cadaab baa u sugnaaday cadaabka oo cadiimun weyn cadaabku cadiimun weyn kaasaa usugnaaday marka kaasi kee weeyaan kaa maaragtay maamulayey oo ifkiga saan soo sheegnay waa beenta xun horta min afaka shaya baa laga keenay afaka shaya shaygiibuu dabagediyey idaa qalabahu shayga xaqiiqiisa marka laga wareejiyo ayaa ifki u noqonaya wa minhu sumiyat quraa qowmi luutin bilmu'tafikaat tii la dabagediyey tii la dabagediyey leannu xaggii sara xaggii hoose laga dhigay marka beentana ifki baa lagu magacaabaa maxaa yeeley xaqiiqadii buu bedelayaa oo gediyayaa cusbadaasna waa jamaaco cusba minkum waa jamaacada oo saddex ka bilaabata ilaa toban bay gaadhaa baa la yidhi culammada qaarna waxay yidhaahdeen waa ilaa iyo afartan way gaadhayaan waxaa laga magacaabay oo culammadu ay ka magacaabeen cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluul ninka la yhaahdo ra'sulmunaafiqiin waxaa kaloo laga magacaabay saddex muslimiinta ka mid ah oo xasaan ibnu haabit ku yahay ku jiro shaacirkii rasuulilah shaaciru rasuulilahi sal alay slam mistax ibnu usaasa oo abubakar inaan ay maaragtay habarwadaag yihiin ayaa dhashay abubakar bay qaraabo ahaayeen xamnatu bintu jaxshin xamnatu bintu jaxshin oo ay zayna bintu jaxshin ay walaalo ahaayeen dalxatu ibnu cubaydillaah xaaskiisii adugu afartaa unbaa la magacaabaa markaad aad eegto culimmada eegto intay magacaabayaan afartaasay magacaabaan ayib laa taxsabuuhu ha ku malaynina sharan lakum inuu shar idin yahay ha ku malaynina bal huwa khayrun lakum khayr buu idin yahay wuxuu yidhi abu cabdullaahi alqurdubi waxa uu yidhi alkhayru khayrka waxaa la yidhaahdaa xaqiiqadiisu waxaa weeyaan xaqiiqatuhu maa zaada nafcuhu calaa darihi wixii faa'iidadiisu ay ka badan tahay dhibaatadiisa ayaa khayr weeyaan xaqiiqadiisu xaqiiqatuhu maa zaada nafcuhu calaa darih sharkuna waxaa weeyaan wixii dhibaatadiisu ay ka badan tahay faa'iidadiisa wa ina khayran laa shara fiihi huwa aljanna khayr aan sharba ku dhex jirinna waa jannada shar aan khayrba ku dhex jirinina waa jahannama faama albalaau annaazilu cala alawliyaai fahuwa khayrun belada ama ku soo degta ma garanaysa awliyada ilaahay dadka muslimiinta iyo muminiinta ku soo degtaa khayr weeyaan waayo xoogaa yaroo dhiboo alamaho xanuun ah ku jira adduunyada laakiin khayrkiisu adduunya aakhiraa la helayaayo hawaab weyn buu aakhire leeyahay saa daraaddeed waa khayr marka adigu waxaad u malaynayso maaragtay inuu dhib yahay ayaa maaragtay dheef noqonayo khayr noqonayo arrimuhu falumuuru bicawaaqibiha arrimuntu waa cidhibdambeedka meesha ku dambaysa weya daahirka uun ha eeganin arrintii marka khayr bay noqotay muslimiinta bay khayr u noqotay caaisho ayay khayr u noqotay abubakar iyo aalkiisii bay khayr u noqotay nebiga calay sla sl khayr u noqotay muslimiinta khayr bay u noqotay faa'iiday u tahay wa casaa an takrahuu shay-an wa huwa khayrun lakum waxaa laga yaabaa shay inaad dhibsataan oo aad karaahiyaysataan laakiin khayr buu idin yahay wain karihtumuuhuna facasa an takrahuu shaya wayajcal allahu fiihi khayra kaiira faama alinsaanu ida ma btalaahu rabuhu faakramahu wancamahu fayaqul rabbii akrama waama ida ma btalaahu waama ida ma btalaahu faqadara caleyh risqahu fayaqul rabbii ahaanin kalla marka sida uu insaanku khayr u malaynayo oo quran ma aha imtixaankan baa yaa derajo fiican baa lagu gaadhaya oo ina cidam aljazaa'i maca cidam اlbalaa wain allaha ida axaba qowma ibtalaahum abaalmarinta weyn waxaa lagu helayaa haddii lagu imtixaano belo weyn lagugu sallido oo aad ku sabirto abaaluurin weyn baad ku helaysaa hadduu ilaahay qolo jeclaadana waaba imtixaanaa kii markaa imtixaankaa ku raalli ahaada ilaahay waa ka raalli noqdaa kii ka cadhoodana ilaahay waa u cadhoodaa qofka hadduu ilaahay khayr la doonayo wuxuu usoo dedejiyaa ma garanaysaa wixii dhibaato addunyada ugu soo dedejiyaa marka khayr baa laga helayaa khayr ha u malaynina shar ha u malaynina muslimiintiina yacni khayr bay ka heleen munaafiqiinta iyo keydkooda bay ka digtoonaadeen caaishana waxay ka heshay dee derajadaad arkaysaan qur-aan la akhriyayo ilaa qiyaami saaca baa kusoo degay marka ilaahay subxaana wa tacaala mahad ayuu ku leeyahay likulli imri minhum maktasaba min alismi ayib waladii tawallaa kibrahu minhum lahu cadaabun cadiim halkaasa rabay marka inaan isdultaago kaa kaa uu meesha maamulay ee hawshan maamulay ee ugu weyni keebuu ahaa culimmadu xoogaa waa ay isku qabqabtaan lakiin waxaa loo badanyay in la yidhahdo cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluul ra'su munaafiqiin bu aha wacalaa hada akar lmufasiriin caaisha waxaa laga wariyey inay tidhi ama zaynab bintu jaxsh zaynab bintu jaxsh oo iyadaa dangaladeeda ahayd facasamahaa allaahu bidiiniha falam taqul ilaa khayran ilaahay baa diinteeda ku badbaadiyeedoo markii la weydiiyey khayr mooyne wax kale may odhan dangaladeedan way ahayd laakiin zaynab walaasheedoo xamna la yidhaahdo xamna bintu jaxsh halakad fii man halak dadkii dhex galay ee arrintaa ku halaagsamay bay ahayd oo iyadaa maaragtay qiiradii ma garanaysaa halkii dangalannimada iyadaa matishado walaasheed bay u dagaalantay bay ti oo waxbaa dhex qaadqaado dhex ororda waxaa kaloo ka hadlay arrinta mistax waxaa ka hadlay xasan ibnu haabit munaafiqa cabdullahi ibnu ubay huwa aladii kaana yastawshiihi waa kii soo ururinayey ee soo basaasaya wararka ee dadka u qaybinayey wahuwa aladii tawallaa kibrahu minhum bukhaari baa sidaa wariyey marka xoogaa xasaan baa marna la yidhi waa aladii tawallaa kibrahu waa xasaan marna way difaacday caaisha radi allahu canha oo taabiciga masruuq la yidhahdo waxaa laga wariyay wuxuu yhi qaalat dakhalnaa calaa caaishata caaishata caaishaan u gallay radi allahu canha wa cindahaa xasaan ibnu haabit xasaan ibnu haabit baa la joogay yanshuduhaa shicran isagoo shicir u marinaya oo leh xasaanu rasaanun maa tuzanu biriibatin wa tusbixu qartaa min luxuumi alkhawaafili xasaanun weeyaan caaisha inanta caaishaahi radia allahu canha midii dhowrsoon weeyaan rasaanun midii deggan weeyaan oo caqli badan oo socod yar maa tuzanu laguma tuhmaysto biriibatin zine laguma tuhmaysto iyo wixii la mida wa tusbixu waxay ahaataaba qartaa mid gaajoonaysa ayay ahaataa oo ka qatan min luxuumi alkhawaafili dumarka maaragtay khaafilaadka hilibkooda ma cunto mid dadka xamato maha caaisha abyaadaas ku ammaanay xasaanun rasaanun maa tuzanu biriibatin wa tusbixu qartaa min luxuumi alkhawaafili abyaadaasu caaisha ku ammaanayay oo u tirinayay faqaalat lahu caaishatu caaishaa ku tihi laakinaka lasta kadalika hase yeeshee xasaano adigu sidaa meehid oo dadka hilibkooda waad cuntaa soo aniga imaad odhan wa tusbixu qartaa min luxuumi alkhawaafili haa adigu dadka waad cuntaa hilibkooda arrintii baad berigii dhex gashay qaala masruuqun faqultu laha waxaan ku idhi caaisha lima ta'diina lahu an yadkhula calayk maxaad ugu idmaysaa inuu kuu soo galo caaishay hadduu sidaa yahay waqad qaala allahu tacaala iyadoo ilaahay yidhi xasaan waladii tawallaa kibrahu minhum lahu cadaabun cadiim dabadeedna waxay tidhi wa ayu cadaabin ashaddu min alcama oo wuu indhabeelaya cadaabkeebaa ka daran ilaahay cadaabkiibuu usoo dedejiyo wuu indhabeela waqad dahaba basaruhu lacala allaahi ilaahay wuxuu mudan yahay an yajcala dalika huwa alcadaab alcadiima cadaabkii uu ballanqaaday in intaa ilaahay uga dhigo uga ekeeyo ayaa laga yaabaa bay ti ilahay ka rajaynaya uma qaalad waxay tihi innahu kaana yunaafix wuxuu difaaci jiray bay tidhi ow yuhaaji wuxuu caayi jiray gaalada can rasuuli illaah sala allahu calayh wasalam nebiga ayuu ayuu difaaci jiray oo shicirkiisa ku difaaci jiray oo intaana manqabo weyn oo maaragtay u taalla weeyaan waxaa kaloo la wariyay inay jirtan bukhaari baa wariyey tafsiirka suuratu nuur laakiin waxay kaloo tidhi laga wariyay inay tidhi maa samictu bishayin axsana min shicri xasaan ma maqal wax ka wanaagsan gabay ka wanaagsan gabayga xasaan maa tamahaltu bihi ilaa rajawtu lahu ljanna mar kastoo aan soo qaato abyaaddaa xasaanna waxaan ilaahay uga rajeeyaa in ilaahay jannadiisa uu geliyo xasaan baan uga rajeeyaa bayt abyaadday sheegaysana waa ninkii loodhan jiray abu sufyaan ibnulxaaris nin quraysh ahaa ayoo soo caayi jiray nebiga ayuu xasaanna u jawaabi jiray waa tii nebigu yidhi cay oo maaragtay u jawaab ilaa ruuxulqudus baa macaka ah ilah baa ku ayidaya abyaaddaa waxaa ka mid ahaa uu xasaantirin jiray ajawta muxammadan faajabtu canhu wa cinda allahi fi daka aljazaau faina abii wawaalidahu wacirdii licirdi muxammadin minkum wiqaau atashtimuhu walasta lahu bikufin fasharukumaa likhayrikuma alfidaau lisaanii saarimun laa cayba fiihi wa baxri laa tukadiruhu adilaaw laa tukadiruhu addilaaw taasay aada u jecleed marka hajowta waad soo cayden maxameda nebi maxamed baad soo cayden iyow gaalkaahi faajabtu canhu waan kaaga jawaabayoo anaa kuu jawaabay ilaahay baana abaalka kaga sugaya arrinta markaa fa ina abi aabbahay iyo wawaalidahu iyo aabbihii iyo dadka iyaga oo dhan iyo cirdi aniga sharaftayda haddaan xasaanahay wiqaa'un mid ilaalinaysoo dhowraysa weeyaan licirdi muxammadin sharaftayda iyo aabbahay iyo hooyada iyo dadka iyago dhan nebi maxamed baan kaaga furanaya beyt qaale weeyaan beytkaasa marka caaisha aad u jeclay fa ina abii wawaalidahu wacirdii licirdi muxammadin minkum wiqaa'u marka faqiila waxaa lagu yihi umulmuminiin alaysa hada laqwan oo taasi miyaanu laqwi ahayn shicirka adaad tirinaysa eed sidaa u jeceshahay qaala waxay tihi laa inama laqwu maa qiila cinda anisa laqwigu waa waxaan dumarka laga sheekaynayo heblaayaa sii jeediye heblaayaa soo jeeday iyo dumarka laga warwarramo waxaasaa laqwiya ee tani laqwi maaha qiila waxaa la yidhi alaysa allahu yaquulu waladii tawallaa kibrahu minhum lahu cadaabun cadiim kii arrinta maamulay ee ifkiga maamulay ifkigii lagugu sameeyey kii maamulay ee tawalliyey weynankiisa miyaanu isaga ahayn qaalad waxay tihi alaysa haada alaysa qad asaabahu cadaabun cadiim alaysa qad dahaba basaruhu wa kanaca bisayfi kanacahu bisayf safwaan ibnu kaiir wuxuu yidhi yani addarba allatii darabaha iyaha safwaan ibnu mucadal safwaan ibnu mucadal baa markuu maqlay sheekadan suuqa la wadwada ee laysla dhex marayo ayuu geesi buu ahaayo seeftiisii weynayd buu soo qaatay dabadeedna seef buu kala kala kor noqday oo xasaan buu seef ku dhuftay madaxu kaga dhuftay waxaaba ku sigtay inuu dilaba ayuu ku sigtay marka seeftaas hadda taa dambe waxaa soo arooriyey dabari baa soo arooriyey kitaabkiisa jaamiculbayaanka ku soo arooriyey laakiin wuxuu n uu ku qallajiyey oo seefba ma garanaysaa markii dambena indhabeelka ay waxaas iyadaa u sabab ahayd iyo gacan iyo waxbaa gaadhay bay leeyihin laakiin ka rajaxaysa inuu cabdullaahi ibnu ubay ibnu salool yahay waxa weeyaan waa niyad xumadiisa iyo munaafaqnimadiisa caashana waa laga soo wariyey ibnu kaiir wuxuu yidhi inuu kii waladii tawallaa kibrahu minhum lahu cadaabun caliim inuu yahay xasaan ibnu haabit wahawa qowlun qariibun buu yihi kaasi waa qowl qariiba walowlaa annahu waqaca fi saxiixi albukhaariyi maa yadullu calaa dalika lama kaana liiraadihi kabiiru faa'ida haddaanu maaragtay saxiixulbukhaari aanu ku soo aroorina in la soo arooriyo mabay ahaynba waayo saxaabada fadliga badan buu ka mid ahaa ee manaaqibta leh ee maaragtay ma'aasirta wanaagsan leh ee nebiga difaaci jiray calayhi isalaatu wasalaam markaa aad iyo aad buu u difaacay oo abyaaddaa hadda aan beytka xasaanu rasaanun maajuusanu biriibatin inuu maaragtay ka dhaaranaya ayaa ku soo aroortay abyaaduu soo arooriyey ibnu cabdilbar alisticaab kitaabkiisa alisticaab la yidhaahdo oo saxaabada ku ammaanayey kaga hadlayaan idhaahdo iyo asiila nabawiya siila nabawiya ayaa lagu soo arooriyey abyaadda uu ku ammaanayo caaisha oo kaga dhaaranayo inaanu isagu maaragtay aanu arrintaas samayn xasaanun rasaanun maa tuzannu biriibatin mid dhowrsoon weeyaan oo degan oo aan lagu tuhmaysan ziino watusbixu qartaa min luxuumi alqawaafili xaliilatu khayri nnaasi diinan wamansiban nebiyi lhudaa waalmakrumaati alfawaadili caqiilatu xayin min lu'yi bni qaalibin kiraami nnaasi majduha hayru zaa'ilin muhadabatun qad dayiba allahu khiimaha wadaharaha min kulli shayin wabaatili fain kaana maa bulliqti canii qultuhu falaa rafacat sawdii ilaya anaamili fakayfa wawuddii maa xayiitu wanusratii liaali rasuuli illahi zayni almaxaafili lahu rutabun caalin cala annaasi fadluha taqaasara canhu sawratu lmutadaawili abyaadaas ayuu xasaan tiriyey oo caasho aad iyo aad ugu ammaanayo oo leeyahay waa midii uu qabay khayru nnaas diinan wa mansiban nebiyulhudaa bay waxaa soo ahay waa caqiilatu xayin reer maaragtay qolo la yidhahdo lu'ayi ibnu qaalib nimankaa qureysheed tii ugu wanaagsanayd weeyaan kiraamilmasaaci majdaha sharafteeduna midna weligeed suulayn weeyaan muhadabatun mid ilaahay hufay oo saafiyeeyey weeyaan dayaba allah waxaa wanaajiyey khiimaha dabeecaddeeda iyo asalkeedaba ilaahay baa wanaajiyey wa daharaha wuxuu ka daahir yeelay min kulli shayin wa baatilin markaasuu odhanaya fain kaana maa bulliqti waxaa caashay lagu soo gaadhsiiyey hadday jirto anii qultuhu inaan idhi falaa rafacad iyay soo qaadin sawdii bahalkaygan jeedalka ilaya anaamil ilaahu gacantu iqallasho ilaahu gacmuhu iqallalaan haddaa waxaa idhi saasuu leeyahy fa kayfa sidaan waxaa u idhaahdaa wawuddii maa xayiitu wa nusrati jacaylkayga iyo hiilkayga in alla intaan noolahayba liaali rasuulillaahi ayuu u sugnaaday zayn almaxaafili xafladaha kuwii qurxinayaya lahu rutabun caalin cala annaasi fadluha taqaasara canhu ay ka gaabteen sawratu lmutadaawili ka is maaragtay ku dherarsanaya boodadiisu mida ka gaabatay weeyaan almuhim xasaan intaa waa lagu turay oo waa laga sheegay laakiin haddaba ilaahay qolada uu ka toobad aqbalay ee maaragtay muuminiinta iimaankooda ku dhaafay ayuu isagu ka mid yahay hadduu maaragtay uu wax weynsan sameeyeyna oo shaacirnimadu la tagtay waa saxaabi sharaf badan caashana waa adiga aragtaayoo intaasaaba ilaahay ugu dhaafayaabay leedahay laakiin ninkaa tawalliga sameeyey ee arrintaa tawalliyey waxaa weeya ninkaa la yidhaha cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluul saddexdan kale marka waa la xaday siday riwaayaadka qaar sheegayaan oo xadulqadaf baa laga jaray isaga lama xadin maxaa yeelay kufriga iyo macaasida iyo balaayada uu ku jiro ayaa dee kaba nusqaamaysa haddii la xado muuminiintana xadku kafaare ayuu u yahay oo dembigoodii buu ilaahay maaratay ku dhaafayaa markaa isaga lama xadin isaga lama xadin dayib waxaa kaloo maaragtay ku jirta oo oo laga qaadanayaa dayib aan mat matnigiiba inayaan ka soo tegey qaala allahu tacaala marka taasu waa intaa hore waa qisada iyo waladii tawallaa kibrahu iyo minhu iyo saxaabada ku jirtay afartaasa laga magacaabay qaala allahu tacala marka aayadahana ilaahay waxau ku canaananayaa muuminiintii arrintaa inay dhex galaan oo ay qalad ba ahayd munaafiqii la gelay laakiin muuminiinta maxaa waday qaala allahu tacaala lowlaa id samictumuuhu lowlaa ay hallaa maad id waqti samictumuuha aada maqasheen huu ifkiga markaad maqasheen danna almuuminuuna muuminiintum ay u malayaan iyo walmuuminaatu muuminaadku ragga muuminiintaah iyo dumarka muuminaadka ahi may u malayaan bianfusihim naftooda may u malayaan khayran khayr naftooda maxay khayr ugu malayn waayeen oo wa qaaluu waxay maxay odhan waayeen haadaa kani la sheegsheegayaa la wadwadaa ifkun been abuur weeyaan ifkagaasoo mubiinun iskacad lowlaadan inta aayadahan hadda inoo taalla lix jeer bay ku soo aroorayaan marka lowlaana sida badan saddex baa u qaybsantaa waxaa la yidhahdaa taxdiidiya iyo tawbiikhiya iyo imtinaaciya tawbiikhiya weeyaanoo canaan bay sheegaysaa hadday ficil maadi oo horu tegay ay gasho waa la ysku canaananayaa liannahu faata waqtuha laakiin waxaa la leeyahay arrintaa tafriid iyo gaboodfal baa laga sameeyey oo in sidaa la yeelo ma ahayn waana inaan loon loqon baa macnuu udhacaya oo waxa la yahdaa canaan bay ufaa'idaysaa marna taxdiidiyo weeyaanoo hadday mudaaric gasho waxaa la ysku boorinayaa in la sameeyo waxa ay gashay lowlaa tastakfiruuna allah ilaahay dembi dhaaf weydiista weeyaanoo waa taxdiid marna imtinaaciyo weeyaanoo jumalka ismi ismiyadaa hadday gasho weeyaan marka u horaysa aad aragto weligaaba naxwaha ku aragto waa laga yaabaa in lagu idhahdo xarfu wujuudin liimtinaacin xarfu imtinaacin liwujuudin ay dhahdo xarfu imtinaacin liwujuudin laakiin macnayaal kalen xagga balaaqada way u baxdaa oo way noqotaa marka halka kan iminka waxay gelaysaa lix jeer bay soo aroortay saddex waxay noqonaysaa tawbiikiya lowlaa jaauu calayhi lowlaa id samictumuuhu lowlaa id samictumuuhu waxay noqonaysaa walowlaa fadlullaahi iyo walowlaa fadlullaahi waxay noqonaysaa saddexda kalena imtinaaciya ayay noqonaysa haddaanan wahmin waa arki doonaa marka ay lowlaa ay halla maad ama maxaybaad id waqti samictumuuhu aa maqasheen hu maaragtay ifkiga aa maqasheen danna ay u malayn waayeen almu'minuuna mu'miniinta ragga ah iyo walmu'minaat kolka waxaynu fahmaynaa labadaba waa waxbaa kaga jiray rag mu'miniina iyo dumar mu'minaad ah labaduba waa ku jireen waayo sida badan khitaabka waxaa la qaalib yeelaa ragga qur-aanka oo almu'miniina haddii la saahday dumarka inu iska soo gelayaan laakiin waxaa loo tasriixinayaa oo loo sheegayaa almu'minuuna waalmu'minaat inay labaduba ka qayb qaateen bianfusihim naftooda maxay ugu malayn waayeen khayran khayr maxay ugu malayn waayeenoo wa qaaluu maxay u odhan waayeen haada kaasi ifkun been abuur weeyaan mubiinun oo iska cad waayo muslimiintu waa naf qurha oo ilaahay waa ka yidhi tabaaraka wa tacaala walaa taqtuluu anfusakum naftiinna ha dilina oo hadduu qof qof walaalkiisa dilo oo xaqdarre ku dilo qof naftiisii dilay buu maaragtay ka dhigan yahay wa qaala tacaala walaa talmizuu anfusakum naftiinna ha caayina ayaa ilaahay yidhi qof walaalka haddaad xaqdarre ku caydo nin naftiisii caayo baad ka dhiganta fasallimuu calaa anfusikum ayaado badan baa saa lagu fasiraa markaa may khayr u maleeyaan walaalkooda kale may khayr u maleeyaan ama qofku naftiisa muu ka soo qaado naftiisa khayr isu maleeyo oo sida ku dhacday saxaabigii la odhan jiray abu ayuub ayaa islaantiisii u yimi markaasuu yidhi ay ti waxaan la leeyahay ma maqasho suuqa laga sheegayay uu yidhi haa ee waxaan ku weydiiyey umu khaalide adigu ma samayn lahayd waxaa hadda caaisho lagu sheegayo oo iyadu umulmu'miniina adigu ma samayn lahay ayt maya ma samayin abadan haw dee waa sax marka waa saas weynaanaan rumaysan iyaduna waaba umulmu'miniinba ma ninbaa intuu hooyadii soo qaado ilaa saxaabiga waa hooyadii xagga maxramiyada maaha laakiin dee waa hooyadii waa aswaaju ummahaatuhum soo ma ahayn waa umulmu'miniin ma ninbaa hooyadii laleeyahay waxaas ku sameeyey miyuu waalan yahay marka wax lagu hadlaba ma aha oo maxaanku idhaahdaayey la maleeye qof muslima saliimi wuxuu ka qayb qaataba ma aha haddana waa zawjadii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo waa wax ilaahay maaragtay uu ka dahiray wax beydkaa u qalantaba maaha wax ka sarreeya weeyaan marka waxa weeyaan munaafiqiintu waxay soo abaabuleen oo nebiga iyo diinta lagu bahdilayo oo markay si kale wax uga qaban kari waayeen ay soo maamuleen weeyaan wasaawis iyo tashwiish iyo dagaal xarbudicaayoah weeyaanoo fool xun marka muslimiinta inay iska daganto oo ay imaca iska noqdaan oo waxaa qiila sidaasaa la yidhi waqaala fulaanun sidaasaa la yidhi iyo mid iska wax beeniyo oo ka hortago oo cambaareeyaba la waayo arrinta qalad weyn weeyaan muslimiinta aad iyo aad ba marka loogu canaantay lowlaa imaad ama maxaa id waqti samictumuuha aa maqasheen ifkiga dana almu'minuuna muminiintu waxay ugu malayn waayeen iyo walmu'minaatu bianfusihim naftooda khayran khayr maxay ugu malayn waayeen wa qaaluu maxay odhan waayeen haada kani ifkun been abuur weeyaan mubiinun cad waay lowlaa jaauu calayhi hay hallaa maxay ama maad may hallaa lowlaa ay hallaa may jaauu keenaan calayhi ay calaa lifki ifkigaa ay soo been abuurteen maxay u keeni waayeen biarbacati shuhadaa'a afar makhaati maxay u keeni waayeen hadday kaloo wax isla hayaan afar makhaati maxay u keeni waayeen faid waqti lam yaatuu aanay keenin bishuhadaa'i markhaatiyaalkii haddii aanay keenin sideedaba haddii qof waxaa intuu sheego oo yidhaahdo waxaasaa la sameeyey afar markhaatina keeni waayo fa ulaa'ika kuwaas waxaa sameeyey markhaatiyaalna keeni waayey cinda allaahi ilaahay xukunkiisa agtiisa hum ulkaadibuuna waa beenalayaal marka hadda iyagu fi lwaaqic wa fi daahir daahiri sharci labadaba waa beenalayaal qoladani waaqica jirtay ee dhacday iyo daahirka sharciga labadaba waa beenaale oo sharciguna wuxuu yidhi haddaad qof waxaa ku sheegayso afar markhaati baa lagaa rabaa haddii kale waa lagu jeedlaya waaqicna maba jiro ilaahay baa ku beeniyey subxaanahu wa tacaala saas daraaddeed baa imaamu maalik ayaa waxa uu yidhi qofka caaisha waxaa ku sheega mar dambe iyadoo saa ilaahay uga beriyeelay waa la dilaya qutila waa la dilaya hishaam ibnu camaar baa wuxuu yihi samictu maalikan yaquulu caasho ninkii waxaa ku gana qutila waa la dilaya oo maxaa lagu dilay dee ilahay baa ka beri yeelayoo deedna khaalafa alqur'aana waman khaalafa alqur'aana kafara markaa sheekh lahdo ibnu carabi oo maalikiya ayaa wuxuu yihi waqaala asxaabu shaaficiyi wuxuu yidhi maya abaabakar iyo cumar ninkii maaragtay wax ka sheegana u diba waa la edbinayaa oo la karbaashaya ninkii caaisha wax ka sheegana oo waxaan oo kale ka sheegana waa la dilaya markaasuu dabeedna wuxuu asxaabu shaafici ka soo guuriyey ibnu carabi sheekha la yidhahdaa qaadiga la yidhahdaa wuxuu yidhi asxaabu shaafici waxay yidhahdeen mala la dili maayey waa la edbinaya u diba oo waayo dee waxa weeyaan iimaankan laga nafiyaya iyo haddaan muuminiintiin ha u noqonina aayadda inoo imanaysa iyo taa macnaheed waxa weeyaan waa nusuusulwaciidun laa yazni zani xiina yazni wahuwa muumin markaa waciidun buu ku dhacaya la dili maayo dabadeedna wuxuu odhanayaa way ka hoostay nimanka shaaficiye la yhahdo ibnulcarabi waa qalab wixii kaleba ha lagu sheego caaisha dagaal bay horisay iyo dagaal bay ka qayb qaaatay meelay marmartay wax kaleba ha la yidhaahdee arrintan ilaahay ka beriyeele qur-aanka ku sheegay inaanay qabin ninka mar dambe hadal hayeele waa zaaniye iyo waa caynkan iyo waa caynkan leh isagu waa qutila kaasaa saxa buud caqliga nimanka way ka hoostay nimanka shaaficilea alla maxaa wax dil ku xukuman meeshan marmaray shiic oo dhan dil bay ku xukumanta sidaa imaamku sheegay waa si saxa weeya runta shiic oo dhan maaragtay xalla wixii qabaa caaisha inay waxaa samaysay dil bay iskaga xukuman yihin agteena laakiin dee waa ogtihiin dee sida loo inaad adigu markaad aragta odhanaya inaad dilayo seefteed intaa hore ka soo qaato aan qoorta waa shiico qoortan ka jiraya inaad odhanayni ay qadaa u baahan tahay waad ka garanaysaan arrintaa iyada idinka hoos bixi mayso marka arrintani waa beenaalayaal nimanku lowlaa ay halla maxay ama may jaa-u keenaan calayhi been abuurka biarbacati shuhadaa afar markhaati ma ay u keenaan fain lam yaatuu bishuhadaa'i markhaatiyaalka hadday keeni waayeen id waa waqti waa daraf haddana mudamanun macna shardi shardi bay macnaheeda qabtaayo waa ta markaa jawaabtii fa ulaa'ika fa lagu tuurayo faid lam yaatuu haddaynay keenin mar haddii aanay keenin bishuhadaa'i markhaatiyaashii haddaanay keenin fa ulaa'ika kuwaasi cinda allahi xukunka ilaahay agtiisa hum ulkaadibuuna waa ka beenaalayaal walowlaa fadlullah qaala tacaala walowlaa haddii lalayahay tan baa imtinaaciye ah imtinaaciyatu liwujuudi weeyaan lowlaa haddii lalayahay lama la-oo waa jiraaye fadlulaahi ilaahay fadligiisa iyo ixsaankiisa iyo naxariistiisa wa raxmatuhu naxariistiisa fi dunyaa adduunyada u idiin naxariisanayo iyo walaakhirati aakhiro labadaba idiin naxariisanayo lamasakum waxaa idin asiibi lahaa oo idinku dhici lahaa qoladiinan dhex dhumbatay ee dhex gashay fii maa afadtum wixii aad ku shubanteen wixii aad dhex gasheen ee dabaalateen dhexdiisa oo afaada waxa weeyaan waa shubban waxaad iska sida sida daadka ugu qulqusho weeyaan wixiaa sida daadka ugu qulqusheen marka faaduna fiiduna waa sababiyo fii maa aafadtum bisababi maa aafadtum fiihi wixii aad dhexdhabaalateen oo aad dhex ku dhex qulqusheen sababtiisa waxaa idinku dhici lahaa cadaabun cadaab baa idinku dhici lahaa cadaabka oo cadiimun aad iyo aad u weyn kaasaa idinku dhici lahaa laakiin naxariista ilaahay iyo fadligiisa ayaa jira kaasaa maaragtay idinka baajiyey weeyaan oo idinka toobad aqbalay iimaankiinna id waqti ayuu idinku dhici lahaa talaqawnahu talaqawnahu aa kula kulmayseen ifkiga bialsinatikum carabkiinna carabkaa ku qaadanayseen talaqawnahu bialsinatikum dhegtaa wax lagu maqlaa oo wax lagu qaataa laakiin sida markay dhegta ku maqlaanba ay haddana afka hore uga odhanayeen ayaa waxaa laga dhigayaa sidii wax afkaba ku soo qaadanaya warka id waqti talaqawnahu aa kula kulmayseen warkaa ifkigaa bialsinatikum carabkiinna kula soo kulmayseen carabadiinna oo wataquuluuna aa kala haydeen biafwaahikum afkiinna waxaan xaqiiqo ahayn oo jidin baa afka ka odhanayseen wataquuluuna aa ka odhanayseen biafwaahikum afkiinna maa shay ka odhanayseen shaygaasoo laysa lakum bihi aanu idinku sugnayn cilmun cilmi waxaydaan cilmu lahayn baa afka ka sheegaysin oo waxaa iska ahaydeen immaca hinraac baa ahaydeenoo waxa dadku yidhaahdaan baa iska daba odhanayseen wa taxsabuunahu waxaa u malaynayseen hayinan inay fududdahay inuu fudud yahay arrintaasi ayaa ku malaynayseen wa taxsabuunahu waxaa ku malaynayseen hadalka hayinan mid fudud baa ku malaynayseen waalxaal huwa isagu cadiimun uu weyn yahay cinda allahi ilaah agtiisa uu wax weyn weyn ka yahay lowlaa ay hallaa maxayba ama maad id waqti samictumuuha aa maqasheen qultum maxaa u odhan weydeen maa yakuunu nooma bannaano lanaa annaga ay maa yenbaqii lanaa wamaa yajuus nooma bannaano annaga an natakallama inaannu ku hadallo bihaada kan inaannu ku hadallo nooma bannaano haddaan muslimiin nahay subxaanaka ilaahu adigaa xumaan ka hufan oo nebigaaga xaaskiisa inaad u qadarto zino oo ay zaaniye noqoto ilaahu adaa ka hufan oo waa manqaso iyo ceebo nebigii risaaladdii bay dhaawacaysaa marka taasna ilaahu waad ka hufanta haadaa kani buhtaanun been abuur weeye been abuur lala wareero oo cadiimu wey buhtaanku waa waxa kaa wareeriya oo haddaa intuu qof iska soo ordo intuu askar keeno masaajidka albaabkiisa ula hebel yaa ma joogaa hebel wadaad alihi aley halkan iska fadhiya haa soo bax askari baa ku baxeeyey halkaa markuu jookiga ku geeyeyna wuxuu yidhi ninkan maaragtay nin buu iga dilay oo kow kasii kow arrintas arrintaasay noqonaysa soo madaxu ku kici maayo ama waxaa tidhahda xoolo intaa leeg baan ku leeyahayo wuxuu ku sheegtay maal ilaahay waxaasaa buhtaan leeyahay waxa aad ka wareerto ee aad ka warqabin ama sabidka abaan buhtaan leeyahay fabuhita aladii kafar haadaa kaasi buhtaanun cadiimun yacidukum allahu ilaahay waxau idinka nahiyayaa oo idinka wacdiyayaa an tacuuduu can an tacuuduu inaa ku noqotaan limilihi isaga oo kale mar dambe waxaaydaan iska hubina noocaasa inaa ku noqotaan baa ilahay idinka nahiyayaa abadan weligiiba in kuntum haddaad tihiin mu'miniin waqtigii baa dhacay halkaa inoogu joogto insha allah berritaynuinta kale iskusii dari doonaa